بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaynu akhrinaynaa in sha allahu tacaalaa xukunkii maxkamadda shareecada islaamka ka soo baxay ujeeddo xukun maxkamadeed maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo sagaal bisha koowaad kun afar boqol iyo afartan hijri waxaa halkan lagu soo eedeeyey eedaysanayaal dhowr ah eedaysanaha koowaad magaciisa waa cabdicasiis cabdisalaam sheekh xasan da'diisana waa labaatan iyo laba sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayey maraykanka kana taageerayay dhanka sirdoonka maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdicasiis cabdisalaam sheekh xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay maraykanka waxaana u gudbin jiray wax walba oo macluumaadka mujaahidiinta ah marna waxaan geliyey mobayl borogramsan boorso u watay nin mujaahid ah shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan b esta waana ka aqbalay eedaysanaha labaad magaciisa waa maxamed cabdulaahi cawil da'diisana waa soddon iyo shan sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayey ciidamada maraykanka ee loo yaqaano bangaraaf kana taageerayey dhanka sirdoonka iyo inuu ka dembeeyey weerar maraykanka uu ka geystay degmada saakow maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedaysane maxamed cabdulaahi cawil wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay ciidamada maraykanka ee loo yaqaano bangaraaf waxaana kala shaqeeyey duqayn iyo weerar loo geystay guri ku yaallay saakow ayna ku shahiideen rag mujaahidiinta ka tirsanaa maraykanka aniga ayaa geeyey guriga shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin ka tirsan biyesta murtadiinta waana ka aqbalay eedaysanaha saddexaad magaciisa waa jaylaani cabdulaahi nuur da'diisana waa soddon iyo lix sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay biyesta murtadiinta iyo maraykanka kana taageeray dhanka sirdoonka iyo inuu ka dembeeyey duqaymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose maxkamadda waxay jawaab ka dalbatay eedaysana jaylaani cabdulaahi nuur wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayo biyesta murtadiinta iyo maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan xildhibaanada hir shabeelle waana ka aqbalay shaqooyinka aan u qabtay waxay kala ahaayeen sidan kow inaan shariixo saaray laba gaari oo ay mujaahidiinta lahaayeen lana duqeeyey waxaana ku shahiiday rag labo inaan u gudbiyey macluumaad muhiim ah sida guryo iyo gaadiidba waxaa la i soo qabtay anigoo ka howlan hooshaas eedaysanaha afraad magaciisa waa cawaale axmed maxamed da'diisana waa soddon iyo laba sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus u shaqeeya sirdoonka ingiriiska ee loo yaqaano m i six una gudbin jiray macluumaad ka dhan ah mujaahidiinta maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cawaale axmed maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan hawaa run inaan la shaqaynayay sirdoonka ingiriiska ee m i six muddo sannado ah waxayna ii direen shaqooyinka kale ah kow inaan u ogaado rag ku sugnaa gudaha ingiriiska halkaas ka abaabuli jiray rag mujaahidiinah iyo lacagba waana u gudbiyey waxayna igu amreen inaan ku biiro daacishta soomaaliya waana ku biiray weliba aan dhaqaale ku caawiyo waana ku caawiyey waxaana ii soo diri jiray lacagahaas sirdoonka ingiriiska shaqadan waxaan qaatay anigoo jooga ingiriiska eedaysanaha shanaad magaciisa waa cabdiqaadir isaaq amiin da'diisana waa labaatan iyo saddex sanno jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynayay biyesta murtadiinta kana taageeray dhanka sirdoonka iyo inuu ka qorayay wilaayada jubbooyinka jawaasiis maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay eedaysana cabdiqaadir isaaq amiin wuxuuna ku jawaabay sida tan hawaa run inaan la shaqaynayay biyesta murtadiinta waxaana u gudbin jiray wixii aan heli karo oo macluumaadka mujaahidiinta ah iyo inaan ka qoro iyo inaan ka qorto wilaayada jubbooyinka rag igala shaqeeya jaasuusnimada waxaa shaqadan ii soo bandhigay nin ka tirsan biyesta murtadiinta waana ka aqbalay xukun intaas kadib maxkamadda markii ay dhegaysatay eeddii loo soo jeediyey eedaysanayaasha shanta ah iyo jawaabtoodii ay ka bixiyeen oo ahayd mid qiraal ah maxkamaddu waxay ku xukuntay dil oo xaddu ridda ah liqowlihi sala allahu calayhi wasalam laa yaxillu damu imri'in muslimin ilaa biixdaa halaain rajulun kafara bacda islaamihi aw zanaa bacda ixsaanihi aw qatala nafsan bikayri nafs akhrajahu tirmidiyu wanisaa'iyu wabna maaja xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal wabillaahi towfiiq haddana waxaan gelaynaa fulinta xukunka الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا مصير كل جاسوس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله